sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qaybta gobolada galbeedka gaashaanla sare yuusuf faarax sharmaake saaka subaxnimadii ayaa maxkamaddu u fadhiisatay dacwad loo haystay eedeysanayaal loo hayay falal ka dhacay deegaanada ceelgarde buurta qalasko iyo weliba biyole oo ka tirsan gobolka saaxil taasoo lagu dilay taliyii qaybta booliska ee gobolkaasi gaashaanle cabdirasaaq maxamed yuusuf casayr oo ay falkiisa ku eedeysnaayeen siddeed nin oo shan ka mid ah ay maqana ahaayeen saddexna gacanta lagu hayay kuwaasoo guddoomiya yuusuf faarax sheegay in saaka maxkamaddu ay dil toogashaha ku xukuntay isagoo intaasi ku daray in dhacdo kale oo iyaduna ka dhacday deegaanka ceelgarde ay wada galeen ee xubnaha xukunka lagu riday iyo xubno kale kuwaasoo iyagana ay maxkamaddu ku xukuntay midkiiba toddoba sannadood oo xadhiga guddoomiye yuusuf faarax sharmaake waxaa kale uu intaasi ku daray in guddoomiye ku-xigeenkii hore gobolka saaxil xaamid xuseen cabdilaahi oo xilliga taliyaha la dilayay la socday kuna eedaysnaa shirqool lagu waayey falkaasi balse ay ku caddaatay buu yidhi dayacaad amaba waxa uu guddoomiyuhu ugu yeedhay negligence kadib markii uu dhayalsaday digniin laga siiyey ragga falka geysta ka hor intii aanay dilka fulin waxaana isagana uu guddoomiyuhu sheegay inay maxkamaddu ku xukuntay siddeed bilood oo xadhiga sidoo kale waxa ay maxkamaddu sii daysay shan eedaysane halka laba eedaysan oo kalena midna lagu xukumay sannad halka ka kalena lagu xukumay laba sannadood maray v o a wax ka weydiisay guddoomiye yuusuf inay eedaysanayaashan lagu helay caddayn rasmiya islamarkaana ay heleen dhegaysi cadaalada ayaa uu sheegay inay maxkamaddu ahayd mid furan islamarkaana la hor keenay saddex iyo toban makhraati oo kitaabka gacanta loo saaray islamarkaana eedaysanayaashu ay dembiga badhna qirteen badhna lagu caddeeyey taasina ay maxkamadda go'aanka ku gaadhay horaantii bishii saddexaad ee sanadkan ay ahayd markii deegaanka biyoole oo ka tirsan gobolka saaxil ay koox deble ahayd ku dishay taliyii qaybta booliska ee gobolkaasi falkaasoo xiisad ka abuuray deegaankaasi ka hor intii aanay maalmo kadib ciidamada ammaanku gacanta ku soo dhigin eedaysanayaashii loo tuhunsanaa falkaasi cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa